bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbaca ah taariikhdu ay ku astaysan tahay koo iyo tobanka bisha oktoobar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan shirkii ka soconaya magaalada kismaayo ee u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira ee xubnaha ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa halkaa lagu soo gabagabeeyey ayadoo lagu wado maanta in murmurtiyeed laga soo saaro shirkan waxaana qodobada qaar ee ay ka wada hadleen mas-uuliyiinta ka mid ahaa in dib loo soo celiyo madashii ee wadatashiga iyo sidoo kale in xiriirka loo jiro dowladda dhexe ee soomaaliya inkastoo arrintan weli aan laysku raacin balse doodeeda ay soconayso waxyaabaha dooda dhaliyey ee sii dheereeyey fadhiga shirka ayaana la sheegay inay qayb ka tahay sida aan xog ka helayno magaalada kismaayo ay sheegayso shirkan oo muddo soconayay saddex maalin ku dhowaad ayaa waxaa lagu wadaa in maanta halkaa lagu soo gabagabeeyo iyadoo keliya ay harsan tahay warmurteedkii shirka laga soo saari lahaa mas-uuliyiinta maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya ayaana sheegaya in dowladda aysan ogeyn halkaa ay ka jirto danta marka laisbarbar dhigo dowladaha sacuudiga ah iyo sidoo kale qatar oo ay sheegeen in wax dana aysan ku qabin dhinacooda marka laga hadlayo xiriirka kala dhexeeya maamul goboleedyada dowladda qatar dowladda soomaaliya ayaa iyada hore waxay u shaacisay in arrinta khilijka khilaafka ka taagan dhexdhexaad ay ka tahay taasi oo xoojisay muranka kala dhexeeya maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya kuwaasoo siyaabo kala duwanay ugu dhawaaqay in xiriirkii ay u jireen dhinacooda dowladda qatar oo ay sheegeen inay la safan yihiin xulufada uu horboodaya sacuudiga waxaana tiro ka mid a waa madaxda maamul goboleedyada hore ee u tageen waddanka isutagga imaaraadka carabta halkaasoo heshiis ay kula soo galeen dowladda imaaraadka kaa oo la xiriira jarista xiriirka dowladda qatar ay la leeyihiin madaxda dowladda soomaaliya ayaa hore loogu cadaadiyey arrinta ku aadan jarista xiriirka xiriirka balse waxaa la sheegay in tiro dhowr jeero hore ay ka madax adeegtay dowladda soomaaliya inay raacdo waddada ay mareen maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya dowladdan ay ku adkaysatay mowqifkeedii ay gaartay lixdii bishii juun kaa oo ku aadanaa arrinta dhexdhexaadnimada wasaaradda amniga ee dowladda soomaaliyana waxa ay shaacisay in hubkii lagu dhex wadan jiray magaalada muqdisho haatan uu yaraaday intiisa badanna ay xaraysay waxaana arrinkani ka dhawaajiyay afhayeenka wasaaradda amniga maxamuud waa axmed maxamuud sayid caraba oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada muqdisho waxa uu sheegay in haatan wasiirada ay la socdaan keliya saddex ilaa iyo afar askari oo wato qoryo yaryar taasina waxay waxa uu sheegay inay muujinayso xaqiijinta amniga magaalada muqdisho oo soo hagaagayo asigoo dhinaca kalena tilmaamay in maalmihii dambe ay shacabka aad kala shaqeeyeen ciidamada xaqiijinta amnigaasi dhinaca kale shacabka muqdisho ayuu ku booriyey inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka al-shabaab oo maalin waliba weerara goobaha dadka isugu yimaadeen ee gudaha magaalada muqdisho waxa uuna sheegay waxaa dhimanaya inay yihiin shacabka muqdisho loona baahan yahay kacdoon shacab inay ka sameeyaan muqdisho si looga hortago khataraha ururka al-shabaab ay inta badan soo maleegaanka oo lagu waxyeeleynayo shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho shacabka soomaalida gobolka banaadir degan ana codka wasaaradda amniga ku hadla waxaan leeyahay war maalin walba wax la qarxinaayo waa shacabka banaadir degan waxa la laynaya shabaab laynaya waa shacabka banaadir degan war nimankan uu nigu soo duulay oo gabadhiina hadaa feerin oo hooyada hadaa feerin oo aabbaha hadaa feerin oo culummada hadaa feerin oo oday dhaqanka hadaa feerin oo siyaasiga hadaa feerin ummadda wada simay wada simay inay laayaan war baraaruga oo kacdoon suubiya oo shabaab meel walba inay joogaan targetkooda ha ahaado nin walba oo shabaab dilan waxaa aaminsanan diinina waa aaminsanahay ninka shabaab dilo ilahay inuu ku dhawaanayo halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil ayaa shaaca ka qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan loo shaaci doono xilliga uu furmi doono shirka aayaha qaran ee dastuurka kaa oo dib u dhac uu ku yimid dhowaan ka gadaal markii ay diideen ka qaybgalkiisa madaxda maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya wasaaradahooda iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan guddiga madaxa bannaan iyo guddigii baarlamaanada federaalka oo ayagu kasoo horjeestay ka qaybgalka shirkaasi wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda soomaaliya waxa uu sheegay in shirkaasi dhowaan uu ka qabsoomi doono magaalada muqdisho lana xalliyey inta badan khilaafaadkii ka taagnaa asigoo dhinaca kale sheegay in haatan ay filayaan inay shaaciyaan dhowaan wakhtiga uu ka furmi doono magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya shirkan ayaana qorshihiisa u yahay in muddo laba cisha uu ka socdo muqdisho si xal looga gaaro arrimaha hordhaca ee dastuurka qabyada ah oo dowladda soomaaliya looga fadhiyo muddo laba sana inay kusoo dhammaystirta haatan maamulka booliska waa booliska somalilan ayaa waxa uu ka digay ama xisbiyada usoo jeediyey in ay carqalad ku sameeyaan amniga xillil ay kusoo wajahan tahay somalilan doorashada madaxtinimada maamulkaasi daliska booliska oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa waxa uu ka digay in wax falal amniga kasoo horjeeda ay geystaan axsaabta siyaasadda ee mucaaradka ah iyo sidoo kale muxaafidka inta lagu guda jiro ololaha doorashada oo u sheegay in looga baahan yahay in si aada looga taxadiro hanaanka amniga ah ee maamulka somalilan deegaanada uu ka arrimiyo waxa uu sheegay inaan marnabo la aqbali doonin wax kasoo horjeeda amniga ama lid ku ah sida uu sheegayo sarkaalka ka tirsan ciidanka booliska maamulka somalilan oo warbaahinta la hadlayay
dhammaan asxaabta dhalanka taageerayaasha taageerayaashooda waxaan u sheegaynaa inuu ilaaliyaan nabadgelyada guud ee dalka iyo dowladda somaliland inta dalkaba inta qabankaba arrinka nabadgelyada waxaan leeyahay war ciidanka booliiska waa in looga dambeeyaa oo lagu ixtiraamaa ciidanka booliisku sidoo hore u sheegay inaa ciidanka booliisku waxay dhax u yihiin dhammaan asxaabta qaranka dowladda somaliland cid kasta oo isku dayda inay khalkhal geliso nabadgelyada guud ee dalka hadday noqoto af hadday noqoto hadal hadday noqoto qoraal intaba ciidanka booliisku uga dulqaadan maayo
dhowaan ayaa la filayaa deegaanada somalilan inay ka dhacdo doorashada madaxtinimada maamulkaasi oo si aad ah ay ugu baratami doonaan ilaa iyo saddex xisbi oo iyagu ah xisbiyada qaranka ah maamulka somalilan waxaana maalmihii daba soconaya ololaha doorashooyinka oo si aada looga dareemaya magaalooyinka waaweyn ee maamulka somalilan sida hargeysa burco iyo borama iyo kuwo kale ugu dambeynna dowladda maraykanka ah ayaa lacaga malaayiina duldhigtay qaar ka mida madaxda ururka xisbullah waxaana udqor qoraal oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka lagu sheegay in ilaa iyo toban milyan la duldhigay madaxa howlgallada ee ururka xisbullah oo ay wasaaraddu sheegtay in ciddii soo sheegto ay heli doonto abaalmarin dhan toban milyan oo lacagta dollarka maraykanka ah lacagaha lagu baadigoobaya shakhsiyaad ka tirsan xisbullah ayaa imaanaya iyadoo ururkan uu ka mid yahay ururada lagu eedeeyo falalka argagixiso ee caalamka ka dhaca warkii aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga inta anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin akrinaya intaynu mar kale dib u kulmayno sidaasio nabadgelyo